walaal xaalad magaalada beesamareeb waa xaalad maaragtay iska dareen joog ah sida lala socdoba meel labaatan iyo sideed kilomitr u jirta ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo maaragtay ciidamo ishor fadhiya oo laga cabsi qabo maaragtay in dagaalkaasi oo kusoo figo ama uu soo gaaro dhuusamareeb marka magaalada dhuusamareeb hadda xaaladeedu waa xaalad maaragtay dadka dhan waxaa ka muuqata cabsi iyo welwel in dagaalkaas oo kusoo fido sidoo kale maaragtay dadku waa iska degan yahay wax qaxa oo gooniyaha ma jiraan cabsi guud oo dadka maaragtay dareen sidaas jira maahane magaalada dhuusamareeb xaaladeedu waa ay deganta hadda yey yihiin labada ciidan ee isku hor fadhiyaa meesha magaalada dhuusamareeb u jirta sideed iyo labaatanka kilomitr ciidamada ishor fadhiya waa ciidamo hore uga wada tirsanaa uga wada tirsanaa jiray ahlusunna waljamaaca maamulkii hore ahlusunna waljamaaca oo hadda kala jabay qaar kamiduhu ay raacsan yihiin maamulkii dhawaan laga dhisay gobolada dhexe oo dhuusamareeb lagu dhiso wadaadiyii ahlusunna ay dhisteen iyo qaar taageersan maamulka dowlad goboleedka galmudug ee dhawaan cadaabo lagu dhisay iyo dadkii deegaanka oo iyaguna maaragtay taageersan oo hoogaad umooda inay la socdaan dhankaas maaragtay kuwa dowladda oo galmudug marka ciidamada ishor fadhiya waa ciidamo sidaas ah awalna hore uga wada tirsanaay maamulkii ahlusunna waljamaaca marka aaway ciidamadii kale ee ku sugnaay gudaha magaalada dhuusamareeb
magaalada dhuusamareeb hadda wax maaragtay ciidan ah oo maaragtay gudaheeda aan ku arkayno ama jooga ma jirto xagga furunta ayay inta badan aadeen oo difaacaas ayay ku jiraan raggii hore u joogayna xalay ayay maaragtay magaalada intooda badan wixii dhaawac yaalay ay ka rarteen xagga gurcaa u horeen sidoo kale xafiisyadii iyaga ay lahaayeen wixii agagi alaab yaalana ay ka rareen marka magaaladu hadda wax maaragtay ciidan ah ala qoladii hore inta ka baxda qola kale ay qabsatay ma jirto laakiin magaaladu hadda wax maaragtay ciidan oo jooga malahan shacabkiiya hadda jooga magaalada labada ciidan ee isku hor fadhiya banaanka magaalada ma ciidamo magaalada gudaheeda ku wada jiray oo baxay ba mise waa kuwii gudaha ku jiray iyo kuwo kaloo meelo kale ka yimid ciidamadu awal magaalada dhuusamareeb ay maaragtay ka baxeen waa kuwii magaalada dhuusamareeb hore u joogi jiray oo kooxdan hadda maamulka gobolada dhexe dhisatay markii ay reer soo gashay ka baxay oo hadda haddana dib raba inay usoo laabtaan meel layidhaha mareer gurg ee sideed iyo labatan kilomitr u jirta ayay la isku hor fadhiyaan ay shalay iyo maanta la isku hor fadhiyaan marka goormee ciidamadu ka baxeen magaalada dhuusamareeb kuwa markii cabadu dagaalka oo ka dhacay ciidamadii inta badan dhuusamareeb ku sugnaa waxa ay u gudbeen ama ay gurmadahaan ugu baxeen cabudwaq cabudwaq dagaalkii ahay markii maaragtay lagu soo kala adkaaday waxay haddana dox kale uga furantay meeshaan hadda ay soo fadhiyen meergud oo sideed iyo labatan kilomitr u jirta ciidamadii marka magaalada dhuusamareeb joogay ama maamulka gobolada dhexe oo lahay waxay isugu tageen meesha la yidhahdo mereergur shalay ilaa iyo habeen hore waxaan maqlaynaa oo kale warar sheegaya in ciidamo ethoobiyan ah ay magaalada gacanta imika ku hayaan wararkaas maxaad ka og tahay
arrintaasi magaalada ciidamada ethoobiyaanku horena waa ay u joogeen magaalada haddana waa ay joogaan shalay in ay mar soo baxeen ciidamo ethoobiyan ah magaalada contaroolka dhanka maaragtay waqooyi xigana ay yimaadeen oo saacado ay joogeen way jirtaa laakiin wax maaragtay hadda si gooni ah ay ammaanka magaalada ula wareegeen ma jirto magaalada waa joogaan xeryahoodiina ku jiraan marka hadda ma socdaan wax waan waan ah oo ku saabsan in labadan ciidan ay isku dhacaan in laga hortago haba yaraatee annaku wax maaragtay waan waan ah oo hadda noo muuqda oo maaragtay lagu dhex lagu dhex jiro ma ay jirto